barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah lixda bisha januari sannadka labada kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cuudi aniga oo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo ay toddobaadkan marti ku yihiin dhallinyaro magaalada bowrama ka sameeyey nalalka kala haga baabuurta iyo kuwo kale oo iyana hal abuur ganacsi ka sameeyey magaalada haddaan ka xog bixiyo sidaan ku sameynay barnaamijka mahaaday nalka kala xiga ama trafilaytka wuxuu eegayaa number of carska ama gaariyaasha meesha yaalla meelood baan hadda muxuu ahaayeen aan dalabaadkaas si toos u geyn karnaa waa magaalada hadda waxaan joognaa magaalada burame magaalada hargeysa gorowey boosaaso muqdisho dhammaan waan ugu geyn karnaa qofka muxuu ahaayeen alaabo kasoo dalbada heesaha aad barnaamijka ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah
armad hoosu noqotaarmad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaarmad hoosu noqotaa ana libin
cayaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
saraakiisha amniga dalka masar ayaa sheegay in uu dhintay askari ka tirsan booliska kadib markii ay la qaraxday miino uu rabay in uu kala furfuro taas oo la dhigay agagaarka kiniisad ku taalla nawaaxiga magaalada qaahira qaraxi maanta ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay laba sarkaal oo kale oo ka tirsan ciidanka amniga wakaaladda wararka royters ayaa ku warantay in qaraxa oo ku jiray boorsol laga helay saqafka kore ee guri ku dhow kiniisadda dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa xilli ay masiixiyiinta qidbiga masar ay isku diyaarinayaan in maalinta birita oo isniin ah ay u dabaaldegaan ciidda masiixiga ma jirto cid ilaa iyo hadda sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi
mas-uuliyiinta jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo ayaa sabtidii sheegay in dib ay u dhigayaan natiijooyinka doorashooyinkii madaxweynenimo oo markii hore lagu waday in la sii daayo axaddan maanta ah ilaa iyo toddobaadka dambe cornele nanga oo madax ka ah guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ayaa yidhi suurtagal ma aha in la shaaciyo natiijooyinka axaddan maanta ah waxaanu samaynaynaa horumar laakiin wax walba ma hayno nanga ayaa sheegay in komishanku ay heleen toddoba iyo afartan boqolkiiba codadka oo laga helayo goobaha codbixinta ee ku yaala waddanka afrikada dhexe kaas oo aan lahayn wadooyin wanaagsan oo horumarsan
duhur wanaagsan dhegeystayaal warkaas waxaad kala socoteen v o a washington haatan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boorama ku soo diyaariyey haashim sheekh cumar good
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkii maalin walba oo xad ah aad ka dhegaysataan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaanan ku soo qaadan doonaa dhallinyaro ka qalinjabisay labada kulliyadood ee kale ah kulliyadda kombyuter science iyo kulliyadda isgaadhsiinta oo ka mid a kulliyadaha jaamacadda eelo ee ku taalla magaalada boorama dhallinyaradaasi oo hal abuur kala duwan oo la xidhiidha aqoontii ay barteen ku soo kordhiyey dalka haddaba waxaa barnaamijka noogu marti ah oo nagala qayb qaadanaya cabdilatiif ibraahim cabdi oo isagu ka qalinjabiyey kulliyadda kombyuter science ee jaamacadda eelo oo isaga iyo koox kale oo saaxiibadii hay ay sameeyeen shirkad ganacsi oo la yidhaahda miciin taasi oo ah mid online wax lagu kala iibsado iyo injineer cabdiraxmaan yacquub xasan oo isna ka qalinjabiyey kulliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo oo isaga iyo saaxiibadii kale oo ay wada qalinjabiyeen ay soo bandhigeen qalabka wadooyinka ee baabuurta lagu kala hago ee loo yaqaano samaanfale iyo sidoo kale qalab kale oo la xidhiidha ilaalada guryaha waxaan ku horeynaynaa cabdilatiif ibraahim oo iyagoo ah dhallinyarta samaysay shirkadda miciin ee online-ka wax lagu kala iibsado inuu faahfaahin inaga siiyo sida ay u asaaseen shirkaddan iyo qaabka ay u bilaabeen
Een, shirkadda miciin online waxaan aasaasnay bishii sagaalaad oo ahayd markaa kusoo beegnayd waagii een, aan dhamaystirinay muxuu ahaayeen jaamacadda ee heerka digriiga aan dhamaystirinay ee. marka een, muddadaas waxay ahayd muddo aan ku shaqayn jirnay xaafadda dhexdeeda laakiin onlineka waa shay aan marnaba ku xadidayn oo ah inaad u baahan in qofku inuu internet keliya ta helo marka websitekaasaan samaynay dadka waan u xaysinay internetka dhexdiisaan ku dhex xaysinay dabeedna xaafadaan ku shaqayn jirnay markay soo gaarnay eh, bishii tobnaad labaatankeega soo gaarnay ayaa waxaan muxuu ahay go-aansanay inaan xafiis een, aan u yegleyno ama showroom markaa qofku kus- uu kusoo hagaagi karo alaabihii qofku meelo uu ka heli karo haddii dalabka qofka uu micnaha aan u dalabno oo dibadaha uga dalabno oo kale wuxuu qofku u baahan yahay qofkii doorbida inuu meel ugu imaado oo inuu helo Een, taasna waxaan aasaasnay bishii tobnaad labaatankeygii saasaan ilaa imikana aan howlahay kusii wadnaa intee in leeg oo dhallinyara ayaad ku samayseen oo aad ku aasaasteen shirkaddan miciin online waxaan ku aasaasnay saddex dhallinyaraan hayn aniga oo cabdilid ibraahim cabdi maxamed xuseen cabdilaahi oo isagnaa iyo wiil kala iyo wiil sakriya seelmaan cabdilahi laa saddexdaa wiil baan ku aasaasnay yaa idinka caawiyey hantida aad ku aasaasteen shirkaddan Een, hantidaas waxaan naga saaciday oo aad iyo aad muxuu ahaay odhan karnaa wallaahi si fiican buu naga saaciday oo waxaa weeye wiil annagu aan walaalnahay oo la dhahda cabdil- cabdifataax ibraahim cabdi oo degan muxuu ahaay waddanka hindiya haddaba marka dadka ina dhegaysanaya aynu u sharaxno suuqan kala iibinta alaabaha ee online-ka ah ee miciin com muxuu qabtaa shaqooyinka uu qabto maxaa ka mid a Een, horta serviceka qabno saddex buu u kala qaybsamaa qayb waa qaybka iibka uu qofku ka iibsado onlineka inuu soo dalbado dalabaad een, ku jira markaa een, shabakada ku jira uu kasoo dalbado dalabaadkiisa ugu fulino hawshiisa iyo midna waa mid qofku isagu aan alaabtiisa ugu iibinayno oon alaabtiisa u xayeysiinayno oo gelina commission yar aan ka qaadi doono iyo hanaan kale oo ah globala oo qofku aan u dalabno dalabaadka khaaska oo isagu qofku rabo tusaalehaan hadduu qofku rabo inuu maanta dalbado een, computer noocaasina uunan hayn nooc ku jira shabakadeeda weli wuu sii dalban karaa qofku adeega nacam onlineka wuu kusii dalban karaa oo adeegyadaasaan dadku fulinaa onu sameynaa dibidda uga keennaa dabeedna qofkii saasaan ugu saacidnaa dadka alaabaha dalbanaya ee doonaya inay alaabaha ka soo iibsadaan wadamada dibadda imise waddan baa macaamiil aad la leedihin hadda iminka qadar dhan shan iyo labaatan wadan ayaan hadda gacanta ku haynaa oo aan qofka wax uga keeni karnaa markaa hanaanka aad ku keeni kartaan shan iyo labaatankan waddan aad wax kaga keeni kartaan waa hanaan noociye Ee, horta im- horta imika dunida casri baa la gaaray Een, waxa weeyaan waxaa jira da- qolyo u qaabilsan in alaabaha adiga ay ku keenaan marka qolyaha imika tusaalehaan shirkado waaweyn baa jira sida d h l oo kale iyo een, fedex kale way jiraan marka shirkadaha kuwa la mid ah oo hanaanka u shaqeeya ayaa naga saacideen alaabtiga kusoo hagaajino dabadeedna ayna soo gaarsiiyeen maadaama adinku aad ku sugan tihiin magaaladan boorama ee, waddamaduna ay yihiin waddamo shisheeya habka aad isugu gudbisaan ee, lacagta oo kale siday noqonaysaa aad uga soo iibinaysaan shan iyo labaatanka waddan eed ku gaadhsiinaysaan lacagtii aad alaabta ku soo gadayseen halkan aad uga dirayseen iyaguna ay alaabta idinku soo dirayeen dhaqdhaqaaqa xagga lacagta oo kale halkeed u maraysaan Ee, waxaan leenahay akoonaan leenahay akoonnadaasaan noo sahlay inaan lacagta aan ugu dirno oo eegnaa ay dalabaadkaygii markaasaan ugu soo waxaa kaloo aan ku weydiiyey dadku siday usoo baranayaan ay macaamiil idinla leeyihiin Een, horta reidka ay dadkaas macaamiisha ay nala soo qabsanayeen aad iyo aad bay marba markasi dambe soo sii kacayaan waxaana moodaa weliba inuu wakhtiga yaro kooban een annaga hadda iminka aan aasaasannahay iyo reidka dadka wax laga iibsaday inay nacam noqonayso wax qayr macquula ay noqonayso maahana wax aan buubuunay laakiin waa shay dee si saxa oo aan u dareennay oo aan u arkayno bulshaduna ay markhaati ka tahay taasna waxaa sababtay waa hanaanka aan u shaqaynayno oo hufnaan ay ku jirto iyo dadkii oon ula imanay run xaqiiqo dhab ah oo qofkii wakhtigaan u qabana aan ugu fulinay adeegiisii taasaa keenaysana inuu qofku muxuu ahaayeen uu ku qancaa adeegyadii taasaana sare u qaaday adeegyada iminkaan qabanay in dadku badan ugu xidhnaadaan Een, cabdilatiif waxaad ka warantaa haddii qof alaab aad u dalabtaan alaabtii ay u noqon weydo maxaad ka yeelaysaan Een, dalabaadkaas horta qofka marka hore isagu waxaan lana muxuu ahaayeen isla meel dhignaa oon gorfaynaa een, modelka iyo ama sheyga uu rabo sheyga uu rabo tusaale wax qofku wuxuu rabaa baytiri buu rabaa baytirigaas model number buu leeyahay model numberkaasaan qofka ugu ugu dirnaa oo isagna u ogyahay dee oo aan ka dhaadhicinaa si fiicanna u ogyahay detail fiicanna waan siinaa waxyaalaha faa'iidadiisa iyo waxyaalaha uu imanayo saasoo kale aan siinaa then markaan qofka aan dalabaadka aan u samayno qofkii waan u keennaa haddii qofku dalabaadkaasi uu ku qanci waayo weli dalabkaad kale ayaan haddana u samaynanaa qofkii dalabaadka horena annaga dusheeda saarana waayo waxaan magaca ka muuqata miciin waxaan ugu talagalnaa bulshada u micino inaan bulshada duruufaha adag ee waddanku dee ku jiro iyo annaguna ku jirno oo maadaama aan nahay dee dad bilow aan nahay haddana waxaanu dhabarka u u qaadanay inaan dadka u adeegno mar walba qofku alaabaha uu dalbanaya iyo waxa uu doonayo qiimaha siduu ku helaya ee idinka laftiinu ku ogaanaysaan qiimaha alaabta uu rabo ma gadaal baad uga sheegaysaan mise marka uu idin yimaadaba idinka ayaa u sheegaya Een, horta waxay ku kala xiran tahay habkodba een, ha- sida lagu kala heli karo alaabta qiimayaasheeda Ee, mar way dhici kartaa inuu gaab imaado waqti imaado ee, muxuu ahaa in lagu raadsho qofka een, qiimihii marna qofkii qiimihii si degdega looga helaa marka wadamada qaarkood dee, a- acsaartoodii waxaas waa la soconaa qiimayaasha wax laga siinayo oo degdeg baanu siinaa wadamada qaarna waxaa laga yaabaa inay waxoogaha een, saacado kadib inuu qofkii helo ayaa suuragala marka qofka markaaba waan siinaa qiimayaasha waanu sheegnaa alaabtoo kale halkaad ka tusaysaan waayo alaabtii waxay taallaa waddan kale oo aan idin dhoweyn qofku markaa alaabtii uu dalbanayay halkeed ka tusaysaan oo ka arki karaya Een, alaabta horta iminka internetku adduunyada wax kastoo ku jiraan marka qofkii waxa horta marka hore qofkan wax raadsanayay wuxuu kula imanaya alaab isagoo baahidiisa uu qabo marka alaabta kolley buu raadin qofka model uu ku raadinaya marka qofka waanu raadin hadduu qofka modelka ra- eh, helina waxaan ka saacidnaa inaan shayga modelkiisa tusno oo tusaalahaan waxaa jira een, haddaad iminka telefoon oo kale aad dabanayso iphone seven iyo iphone eight ama iphone seven- six plus aan idhaahde gebi wajahadooda hore way isku egtay laakiin qof waxaanu kala sheegnaa say waxyaalaha ku kala duwayeen marka qofku wuxuu markaaba ogaanayaa kugu baahnaa laftigiisii dabeedna anagu saasan dalabka ugu samaynaa
dunida iyo wadamada kale waxaa ka jira suuqyo waaweyn oo online wax lagu kala iibsado shirkadaha waaweyn ee online-ka wax ku gada wax xidhiidha maraleediin
haa way jiraan waa la leenahay Ee, mararka qaarkood muxuu ahaayeen dee shirkadaha waaweyn ee onlineka waaweyn ayaan ku dhowda mararka qaarkood dadka wax uga soo iibinaa laftigooga markay door bidaan in ayaga aan- in wax uga soo iibinaa aan door bidno laakiin mustaqbalka anagu waxaan rajaynaa insha allah inaan halkaa gaarno maadaama iminka aad een, bilow tihiin oo muddo dhowr bilood aad jirtaan magaalooyinka kale ee dalka magaalooyinkeed xidhiidh la leedihiin ee alaabta qofku uu idinka soo dalban karo aad ugu geyn kartaan magaalooyinka kale ee waddanka
iminka dhowr meelood baan hadda een, muxuu ahaayeen een, aan dalabaadkaa si toos ugu geyn karnaa Ee, waa magaalada ma- hadda waxaan joognaa magaalada burime magaalada hargeysa oo caasimadii somaliland ah garowe boosaaso muqdisho dhammaan ugu geyn karnaa qofka muxuu ahaayeen alaabo kasoo dalbada
alaabaha ugu badan ee laydinka iibsado ee ay dadku idinka soo dalbadaan kuwee u badan waxay u badan yihiin markaanu eegno ee, dhalinyarta waxay u badan yihiin kombiyuutara badanka iibsadaan iyo moobeelada ay aada loo iibsadaan Ha, shayada electroniga dad dharka iyo waxyaabaha kale iibsadaa ma jiraanoo aad u dalabtaan Een, hadda w- waxaa jira een, een, website-kayga hadday aad aragto waxaa jira biij cusub oon u yeelnay fashionka laakiin waa kemisun baan ku qornay waa nac muddo dhowma insha allah soo gelina waana diyaar intiisii ugu banday waa diyaar hadda laakiin insha allah mustaqbalka waxaan rajaynaya in dee waxyaala dadku aad ugu sii qanci doona ay heli karaan laakiin hadda dhow insha allah waxaan soo dhigi doonaa wax iyagu laftiga ku qancana waan soo dhigi doonaa hadduu ilaha waxaad tilmaantay oo kale inaad dadka iyaga alaabta u gadaan dadkuna ay alaabaha idiin keensan karaan kuwaas aad u macaamilaysaan sidays alaabtooda idinku keenayaan ee aad ugu iibinaysaan idinku Een, laba hanaan baa jira hanaan waa qofku inuuna soo waco isaga goobtiisa ugu tegno dabeedna u qiimeyno shaygii isagu haystay markaa qiimihiina saa aan ugu sheegno iyo intii commission la saarayay saa ugu sheegno midna waa mid uu qofku nagu soo booqanayo showroomkayga dabeedna alaabti keenayo dabeedna aan isaga u qiimeyno saa ugu sheegino markaa insha allah alaabta aad usoo iibinaysaan dadka qaarkoodna aad u gadaysaan maxaa faa'iida idinku jira idinku aad ka helaysaan haddaad tihiin shirkadan kala iibinta alaabaha ee miciin Een, khidmad yar baa ka ka qaadnaa qofka wax u iibinayno Ee, markaa khidmadaasna waa khidmad boqolkiiba boqol aan odhan karo way ka jaban tahay khidmadaha kale ee onlinada kala qaadaan weli inagoo ku guda jirna barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka ee dhallinyarada maanta waxaa isaguna barnaamijka inoogu martiya injineer cabdiraxmaan yacquub xasan oo isna ka mid a dhallinyaradii ka qalinjebisay kuliyadda isgaadhsiinta ee jaamacadda eelo cabdiraxmaan yacquub wuxuu ka mid yahay koox dhallinyara oo samaysay nalka kale haga baabuurta ee loo yaqaano samaanfale iyo qalab kale oo loogu talagalay ilaalada guryaha ugu horeyn cabdiraxmaan yacquub waxaan weydiiyey sida ay u sameeyeen nalka kale haga baabuurta ee loo yaqaano samaanfale abdiraxmaan kusoo dhowo waan dhowahay Aanay- haddaan ka xog bixiyo sidaan ku sameynay barnaamijka maxaaday nalkaa kala xiga ama traffic lightka sida guud somalilan caasimada qura ka jirta ama ka hirgashay inkastoon filaya inay hadda shaqayn traffic lightkaas kanse baahiyaha nagu kalifa yahayd inaanu bulshada wax cusub u soo saarno waayo kuliyadaan dhiganaa ah kuliyad wax soo saar sida dadka badiyaaba ay ogyihiin ama ka warqabaan waxaanu markaanu hiirgelinayna ama barnaamijkaanu qorshaysanay inaan kan samayno wuxuu kaga duwan yahay marka waade waa density wuxuu eegayaa number of carska ama gaariyaasha een, meesha yaalla ee dowga ku jira marka wuxuu kala tirinayaa afar tahaad ee uu yaallo gaariyaashee badan oo lasii deynaya mudnaanta leh intaasi kabacdeed qalabka badiyaa waxaan ka dalbanay dalka dibaddiisa oo halkan waan ka weynay guud ahaan dalka marka dibaddaanu ka dalbanay qalabka badankiisa cabdiraxmaan qalabkan kala hagaya baabuurta ma tijaabiseenno ma yahay qalab shaqaynaya haa waan tijaabinay oo weliba maamulka jaamacaddana la tijaabiyey intaasi kabacdina waxaan u gudbinay ama aan ku wareejinay maamulka jaamacad ayuu hadda gacanta ku hay ma is leedahay haddii lagu rakibo magaaladan boorama jidadkayga markaad eegto een, waa qalab faa'iido u leh magaalada haddii maalgelintiisa iyo hirgelintiisa la heli karayo labadaasba waa run haddii dhaqaale ahaan iyo hirgelinba la helayo wax uu taraya waayo marka hore waxaan baahidan ku eegnay degmadan deganahay boorama magaalada boorama marka aad ba wax u taraya haddii la hirgeliyo haddii imika la is yidhaahdo ama magaalooyinka kalabaha lagu sameeyo cid baahi u qabta oo magaalo kale oo baahi u qabta ay jirto ma ka samayn kartaan magaalooyinka kale maadaama aad idinku tihiin dhallinyartii ka qalinjebisay kuliyaddan isgaadhsiinta ee qalabkan soo saartay haa tiim ahaan waan ku kalsoonnahay xirfadayda iyo aqoontaan soo baranay waanaan samayn karnaa saan shalayba kii ku samaynay waxyaabaha kale ee aad een, samayseen waxaa ka mid a qalab ilaalada guriga ah amase ilaalada guryaha kaas markaad noo sharaxdo iyaguna siday u shaqaynayaan siayse yihiin marka koowaad waxaa guriga maxamed home security-ga kan waxaa ku jira waa telecom ahaan oo kale wuxuu ku shaqaynaya gsm-ka waa qaab wuxuu ku shaqaynayaa tusaale in shirkad aad samayso secured shirkad bareefad oo amniga ku saabsan iyo markaa guriga guri baa lagu xil saaraya inaad ilaaliso gurigaas waxaad ku xidhisaa gsm-ka iyo system dhammaystiran oo security-a kabacdi cidda soo gasha gurigaas ayaad la soconaysaa oo markaa fariinba kusoo gaadhi markuu qofku soo galo hadduu qofku khatar yahay qof khatar ama halis watana waxaa shirkaddaa la tacaamulaysa khatartaas marka saas weeji tusaale ahaan hadduu gurigii tuugu soo dhacayo ma la dareemayaa dadkii guriga deganaa ma dareemayaan waxay noqonaysaa shirkadda u xil saaran ayaa awood u leh inay dareentay la socodka dhaqdhaqaaqaas marka badiyaa wax lagu xidhaa guryaha albaabadooda khaasatan albaabada marka tuuga hadduu albaabku kale ka soo galo ama isku dayno meelaha ka soo galo in dhaqdhaqaaqa lala soconay inta kale guriga ka aanan ahayn albaabkana wax lagula soconayaa kamaradihii een, qarsoona shirkadaasoo kale haddii iyada lafteeda aad maalgelinteeda heshaan ma is leedahay aqoonta aad soo barateen iyo xirfadda dhallinyaradaasi baratay way ka hirgelin karaan magaalada gudaheeda dabcan haa een, guud ahaan weliba dalka ayaan odhan karaa laakiin dhibta jirta dhallinyarta haysata waa dhinaca dhaqaalaha aqoonsa ahaan waan ka dhisanaa waanan- waanan samayn karnaa abalishinka waan yeelanaa waan abaalgaran karnaa Een, baaxad intee leg ayay qalabkaasi oo kale ka shaqayn karaan aanay waxay ku xidhan tahay dadka kaa codsada inaad u ilaaliso mas-uuliyadda qaado second tira ahaanna ma cayimna oo waxay ku xidhan tahay uun shaqaalahaad kordhisan kartaa waana waa system online-a marka la socodkeegana in shaqaalahaad kordhisto dee companigu inuu sii weynaadunbay sii sababaysaa haddii dadka macaamilku ay bataan imika waxyaabaha ugu badan ee ilaalada u baahan dadkuna ay aad uga cawdaan waxaa ka mid a ilaalada gaadiidka oo kale qalabkaa haddii lagu xidho gaadiidka oo kale si ilaaladooda iyo nabadgelyadooda ay uga qayb qaataan ma suuro gelaysaayoo ma ku xidhi kartaan hadda qalabkan wuxuu u khaasun yahay guryaha marka waa mid imka laakiin waxa kale developba laga samayn kara oo la hormarin karaa haddii baahi timaado dhegaystayaal waxaan intaas ku soo gunaanadaynaa barnaamijkeennii hibada iyo halabuurka oo ay inoogu marti ahaayeen dhallinyaro ka qalinjebisay jaamacadda eelo ee magaalada boorama oo kale ahaa cabdilatiif ibraahim xuseen oo isagii saaxiibadii abuureen suuq ganacsi oo online ah oo alaabaha lagu kala iibsado oo la yidhaahdo miciin iyo injineer cabdiraxmaan yacquub xasan oo isaga iyo dhallinyaro kale ay sameeyeen nalalka kale haga baabuurta iyo qalab ilaalada guryaha ah tan iyo inta aan ku kulmi doonno barnaamij kale oo la mid ah waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
hibada iyo halabuurka ayaad la socoteen waxaa magaalada boorama kusoo diyaariyey wariyaha v o a haashim sheekh cumar good halkaad kala socoteenna waa barnaamijka dhalinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna wararkii dhinaca ciyaaraha waxaa inoo haya nuur bukhaari oo stuudiyaha igu heliya nuur
mahadsanid caashaare soo dhawaada dhegaystayaal xubinta ciyaaraha xalay waxaa dhacay kulano ka tirsan koobka afrikaabka ingiriiska iyadoo kooxaha waaweyn ay u soo gudbeen wareega afraad ee tartankan chelsea waxa ay laba gool kaga badisay kooxda kubadda cagta ee nottingham forest waxaana labada gool u dhaliyey ciyaaryahanka reer spain alvaro morata arsenal ayaa saddex gool iyo eber dirtay naadiga blackpool laba ka mid a goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan joseph willock halka goolka saddexaad uu dhaliyey alex iwobi halka kooxda manchester united ay iyana guul ka keentay kooxda redin oo ay ku garaacday laba gool iyo eber goolka koowaad waxaa goolkulaad ugu dhaliyey ciyaaryahan juan mata halka goolka kalena uu keenay ciyaaryahan romelo lukaku ciyaar kale oo ka tirsan tartankan ayaa biri waxa ay dhex mari doontaa kooxaha kubadda cagta ee liverpool iyo wolverhampton wondres kooxda kubadda cagta ee tottenham iyo chelsena waxa ay isku arki doonaan talaadada ciyaar ka tirsan koobka e f l-ka dalkaasi ingiriiska ciyaartaas oo dhici doonto habeenka talaadada dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo furmay horaantii bishan january ayaa kooxuhu ay ku hayaan oo ay ciyaaryahanadu kala iibsanayaan kooxda kubadda cagta chelsea ayaa waxaa la leeyahay waxay konton milyan oo yuuro ku raadinaysaa weeraryahanka kooxda baris san germain iyo xulka uruguay ciyaaryahan edinson cavani laacibkan ayaa waxa uu joogay kooxdani ka dhisan magaalada caasimadda ah ee baris dhowrkisano ee lasoo dhaafay isagoo horeyna ugu soo ciyaaray kooxda napoli ee dalkaasi talyaaniga kooxda kubadda cagta ee real madridna waxa ay qarka u saaran tahay in ay la wareegto ciyaaryahanka lagu magacaabo dias oo u ciyaara kooxda manchester city laacibkan ayaa waxa uu ka soo baxay akademiyada lagu tababaro ciyaartooyda da-yarta kooxda manchester city waxaana ay real madrid ku dooneysaa milyan oo yuuro isbuucan gudihiisa ayaa la filayaa inuu gaaro magaalada madrid ee caasimadda dalkaasi sbain dhinaca talyaaniga wararka suuqa kala iibsiga waxaa ugu weyn kooxda yuventus oo qarka u saaran inay la soo wareegto laacibka khadka dhex uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee arsenal ninka lagu magacaabo aron ramsey ciyaaryahan aron ramsey ayaa waxaa dhammaanaya bisha juun marka la gaaro heshiiskii uu kula joogay kooxda kubadda cagta ee arsenal sidoo kale isla yuve waxay dooneysaa laacibka qadka difaaca uga ciyaara kooxda kubadda cagta ee barcelona jordi alba hase yeeshee barsa ayaa waxaa la leeyahay waxaaysan u ogolaan doonin in ciyaaryahankan ay si fudud ay isaga iibiso ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta shanzayn ee dalka shiinaha ayaa ka baxday dalab ay rabtay inay u dirto kooxda milan oo ay ka dooneysay weeraryahankeeda ciyaaryahan fabio borini waxaa la sheegay in labada koox ay isku mir waayeen lacagta ciyaaryahankani ay kooxda milan dul dhigtay oo ahayd toban milyan oo yuuro dhegeystayaal wararka ciyaaraha waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur bukhaari oo nala socodsiinaya wararkii u dambeeyey ee dhinaca cayaaraha halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa heesta naruuro iyo codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi
niyadii jacaylke labadeena taagnayd ninbaad dhaxal u siisee Ay, lubi. Ay, lubi, ma. nasiibkaagii aragtay anana wiilkaygii waxaan sugin aqruubaad Ay, lubi. Ay, ilaahay nuurtae noloshana ismoodsiiye kulana qootay adigoo kulana qootay adigoo habeenabaada joogtee armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa armad hoosu noqotaa ana libin haleeba ilobima
alleh waxbaa ka dhacay codka macaan iyo heesta la yaabka leh ee naruura uu ku laqeeyo fanaanka salaad maxamed shardi salaad derbi dhegeystayaal intaa noo joogto waxaana ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cashe ibraahim aadan cashucuud iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca farsamada iyo soo saarista waxaa joogay bashiir abikar tan iyo kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
armad hoos u noqotaa ana libin haleba ilobe